barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo barta internetka oo ah v o a somaly com
waa duhur sabti ah bisha disembarra waa toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku qaadaa dhigi doono waxyaabaha qaar ee ku sababa in haweenku ay sameeyaan gudniinka fircooniga inta badan waxaa lagu dhaleecaya in dumarku ay sameeyaan ay dumarkuna ku dhammaato laakiin su-aasha meesha taala waxaa weeye dumarkii yay u samaynayaan waayo hooyadii maanta hadday samayn iska dayn kari inka waayo waxaa la kulmaa dumar badan oo meelaha jooga waxay ku odhanayaan waan iska dayn lahaa laakiin inanteydii ma la hubaa in hadhow la guursanayo waayo waxaa loo samaynayaa waa nin inanteedii hadhow in la guursado
sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnayn waxaana idiin haynaa
kaasi iyo heesaasi iyo ciyaarihiiba waad ku dhegaysan doontaan barnaamijka inta uu socdo intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii caalamka kusoo dhowaada marka hore
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa amar ku siiyey hay-adaha wardoonka ee maraykanka in ay si sal ballaadhan dib ugu eegaan wararka la xidhiidha in ruushku uu jabsaday arrimo la xidhiidha doorashooyinkii maraykanka ee sannadkan dhacay kadib markii madaxweyne obama uu hadalkan shalay ku dhawaaqay ayaa laba ka mid a wargeysyada ugu waaweyn dalkan maraykanka waa new york times iyo wargeyska washington post waxay qoreen in ruushku uu farageliyey doorashada maraykanka si uu gacan siiyo donald trump wargeyska the times ayaa ku warramay in ruushku uu u dhacay kombutaro ay lahaayeen guddida dhexe ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadigaba hase ahaatee ay sii daayeen oo keliya xogihii ay ka xadeen xisbiga dimuqraadiga
xogeyaha gaashaandhigga maraykanka aish kater ayaa sheegay in ay maraykanku ciidamo kaloo dheeraada u diri doonaan waddanka syriya kater oo ka hadlayay sabtidii maanta arrimo la xidhiira dagaalka syriya ka aloosanaya waxa uu sheegay in laba boqol oo askari oo dheeraada usii diri doonaan waddanka syriya si ay gacan ugu siiyaan ciidamada halkaasi jooga in kooxda isis laga saaro magaalada raqa oo xarun waa kooxdaasi isis waxa uu ash kater sidoo kale tilmaamay in ciidamadan oo isugu jira kuwo la taliyaal iyo ciidamo kale oo dhinacyada waxyaabaha qarxa ka hortagi doona ay gacan siin doonaan ciidamada maraykanka hore u joogay wadankaasi syriya ilaayada saddexda boqol gaaraya dagaalo ayaa wadanba ka dhacayay meelo ka mid a dalka syriya oo ay ku liglan yihiin ciidamada wadanka syriya oo taageeraya kuwa ruushka iyo sidoo kale kooxaha mucaaradka ee wadankaasi syriya ka dagaalamaya
duur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan magaalada hargeysa uu inoogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac mowduuca toddobaadkan uu barnaamijku ku saabsan yahay ayaa ah gudniinka fircooniga ah oo ay somalilan dhowaan ku dhawaaqday in gebi ahaanba qaar ka mid a gobollada laga baabi'iyey
kulati wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni madasha dhallinyarada n dabcan barnaamijkeena madasha dhallinyarada oo maanta idinka iman doona magaalada hargeysa n haddaan iskinbar ugu horreynba waxaa ka qayb qaadan doona amuun aadan ismaaciil oo ka tirsan hay-adda candlelight islamarkaana u dooda amaba ka ka shaqeysa qeybta wacyigelinta iyo weliba dooditaanka haweenka gaar ahaan gudniinka fircooniga maxamed mahmed mahad dhamac oo ah agaasimaha barnaamijka ypir oo ah xarun inta badan badan loogu doodo islamarkaana wax lagu baro dhalinyarada iyo weliba cabdiraxmaan maxamed iimaan oo isaguna ah isuduha barnaamijyada ee xaruntaasi wipir iyo doctor cabdiraxmaan maxamed cismaan oo isaguna dhakhtar dhinaca caafimaadka ah dabcan ugu horreyn ba waxaan leeyahay kusoo dhawaada barnaamijkeena madasha dhalinyarada haddaan ugu horreynba doctor saasha warisa ku weydiiyo maxaynu ku qeexi karaynaa gudniinka fircooniga بسم الله الرحمن الرحيم gudniinka fircooniga oo luqada englishka inta badan lagu yidhaaho female genital mutilationka ama female genital cuttingku waxaynu inta badan ku qeexnaa waxa weeyaan haddii xubinta taranka ee gabadha wax laga bedelo ama qayb ka mida la jaro ama qaybo ka mida la jaro tiyo inta badan loo eegaya sababo kala duwan ama sabab dhaqan ahaaneed ama sabab qurux ahaaneed ama sabab kaloo dadkaasi inta badan ay aaminsan yihiin oo aanay ku jirin arrimo caafimaad haddii xubinta taranka ee gabadha wax laga bedelayo ama qalin lagu sameynayo arrimo caafimaad tahay ma noqonaysa taas f g m marka siyaabahan kale haddii loo sameynayo xubinta taranka ee gabadha haddii wax laga bedelayo inuun haddii wax laga jarayo sida laabiya maanooraha laabiya maajooraha iyo xubnaha kale xasaasiga inta badan dumarku ay leeyihiin waxaasaa la yidhahaa marka f g m waa caado soo jireyna oo inta badan dunida meelo badan laga isticmaalo waxyaabo badan baa markaa runtii uu sababaa f g m kaasi waxaa ka mid ah geli doonaa waynu geli doonaa dabcan waxyaabaha uu sababa iyo de mashaakilaadka ku yimaada hase yeeshee haddaynu hore ugu sii soconno alaaba ujeedooyinka ama waxyaabaha loo sameeyo cabdiraxmaan in badan baad ka shaqeynayseen arrimahan maxaa loo sameeya alaaba amaba sabab u ah in la fuliyo amaba la sameeyo gudninka
bismi illahi raxmaan raxiim horta walaal waxaa loo sameeyaa inta badan waa dhaqan soo jireena oo ay dadkeeni waaweynaa ku dhaqmi jireen waxaa loo sameeyaa un ilaalin ay ilaalinayaan haweenka ama hablaha lagu ilaalinayo waxaa kaloo loo sameeyaa si inantan dee hadhow la guursado waayo waa qof aamina la odhanayaa oo aan socsocod badnayn oo aan xarakaad badnayn sidaa darteed muhiimaddu waxay tahay un loo sameyn jiray imaka u yaraaday laakiin loo sameyn jiray markaa sidii loo ilaalin lahaa un hablaha
ma suurto gashaa wax jira ma tahay de ilaalintaas la ilaalinayayo wax de noloshii xaqiiqiya waaqiciya oo de lagu dhaqmi kara ma tahay
runtii horta caafimaad ahaan de sida doctoorku sheegayba khatar bay ku keenta hablaha balse laakiin ilaalinta hablaha ay ilaashan yihiin dee ninka doonaya inuu inanta guursado kale wuxuu odhanaya waa inaan ilaashan oo xafidan oo aan dee waxna la kulmin dhaqdhaqaaqna badnayn saa darteed waa inan daryeelshano inantaasi waan guursanayaa buu odhanaya kalsooni badanna wuu ku qabaa amuun baanu dhiibaya amuun dee haweenka baa lagu samaynayaa oo inta badan waa haweenka waxaa lagu fuliyaa saameynta ay ku yeelato iyo weliba aragtida haweenka waase bismillaah horta dhibaatada ugu weyn waxay soo gaarhsaa waa gabadhii waayo inantii baa inantii baa la jarjaraya organiskeedii maxaa la idhaahdaa habdhiskeedii normalka ilaahay u abuuray markaa ta u badan dhibaato horta wax kasoo gaarhaysaa waa dumarka dhibaatada soo gaarhaysaana inta badan waxaa loo qaybiya caafimaad ahaan iyo maxaa la idhahdaa dhaqaale ahaan caafimaad ahaana waxaa loosii kala qaybiyaa dhibaato maskaxiyadeed dhibaato jireed oo inanteer maalinta lagu sameeyo gudniinka ilaa maalintii ka dhimanayso waa dhibaato joogto ah oo maskixiyan iyo maxaa jirhkaba labadaba ku keenaysa dhibaato haddaynu usoo noqono dhinaca economiga ama dhaqaalaha laftigeeda inanta inta badan waxaa dumarka hadda jeer lagu dhaleecay inay dhaqaale badan qaataan oo dhakhtarka hadda jeer markasta taagan yihiin dhibaatadaas oo taas ay keentay in gudniinkii inanta yareed lagu sameeyey kadib dhaqaalahan maalin kasta way xanuunsanaysaa dhabar baa xanuunaya jir baa xanuunaya maalin kasta wax ma garanayso dhibaatadu meesha ka haysato haddana waa dhib joogto maalin kasta ay dhakhtaro joogaan saynu aragnayba dhakhaatiirta dhinaca dumarka shaqeeya in mar kasta ay buuxaan oo maalintaa dhakhtarkaasi uu ogyahay in dhaqaalihiisii boqolkiiba boqol maalintaa uu ka fargareeyey waayo ugu yaraan ay u imanayaan konton dumara marka dhibaatada ugu weyn horta dumarkay soo gaaraysaa taasoo inta badan aanay bulshadu iska indhatirto oy bulshadu ay tiraahdo maaha wax laga hadlayo waxaan waa sheeko maxaa la dhaha waa sheeko dumar oo marka dambe inta badan markaan wacyigelinta samaynayno raggu inta badan nooma soo fariistaan meelaha wacyigelinta ku samaynayno waayo waxay odhanayaan waxaan waa sheeko dumar dumarka kala hadla dumarka waxaas khusaysa laakiin waxaan waxaan leeyahay in bulshada oo dhan ay saameynayso waayo dumarku waa lafdhabarta ugu muhiimsan bulshada haddii dumar gabadha wax noqotona bulshadaasi waxbaa ka siiya oo wallaangaray ka tahay dhinac saynu aragnaba waaye dhamac haddaan ugu gudbo maxamed mahad dhamac maxmed waxaa lagu jiraa lix iyo tobankii cisho ee wacyigelinta la waday lagaga hortegaya amaba dee bulshada laga wacyigelinaya tacaadiyaadka aalaaba haweenka la kulma qodobkan gudniinkuna waxa weeye qodobada ugu muhiimsan ee inta badan la tilmaamay in haweenka ay tacaadiga ku tahay waxyaabaha loo gudbinaya amaba fariimaha la siinaya haweenka iyo weliba guud ahaan bulshada ma yihiin qaar wax ka maxay yihiin se ma yihiin qaar wax ka taraya gudniinkan iyo mashaakilaadkan
bismillaah horta wacyigelintu wacyigelinta bulshadu iyo ururada ururada ururada bulshadu sidoodiiba wadaan laakiin ololaha lix iyo tobanka cisho waxaa xoogga lagu saarayaa laba qodob oo kale ah in la dargeli- la dardargeliyo siyaasadda gudniinka ee somalilan taasi oo muddo shan sano ah weli iyadu ah qabyo qoraal taasoo loo baahan yahay ay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu hogaankeeda hayso oo la doonayo in maxaa ahayd lix- muddadan lix iyo tobanka cishaha la dardargeliyo iyo sidoo kale xeerka xeerka kufsiga ama sexual offensive bill la yidhaahdo oo isagana la doonayo in baarlamanku baarlamanka loo gudbiyey ee laga sameeyo wacyigelin badan iyaga laftirkooga aan- arrinka waxaa loo yaqaanaa arrimahan g b v-ga ama ama arrimaha tacdiyada ka dhanka ah lamaanaha waxay bulshadu inta badan u taqaanaa arrimo dumar laakiinse waa arrimo qarankoo dhan saameynaya hadday noqoto min qoys ilaa maxayde ilaa ilaa min qaran Een, marka muhiimaddu waxa weeyaan in bulshada lagu wacyigeliyo een, arrimahaas ay ka caamsan tahay bulshadu Een, gudniinkoo kale de qeyb buu ka yahay oo waxyaabaha jira weyaan wacyigelintan de sanadkas waa la sameeyaa sanadkan un ma wax taxana hoo socda n maxay ka taraan alaaba in hoos loo dhigo amaba bulshadii la fahansiiyo amaba lagala hadlo dee dabcan gudniinkaasi wala mashaakilaadkiisa een, horta wacyigelintu waxay ka tartaa markuu arrinku cusub yahay bulshada soomaalidu waa dad aqoontoodu ama eh, marka laga hadlayo caafimaadka taranka waxa weeyaan waa bulshooyinka aqoontoodu ugu yarta oo alaaba kama hadlaan arrimahaasi waxay u arkaan inay arrimo xasaasiya yihiin oo aan laga hadli karin laakiin wacyigelintu waxay abuurtaa in marka laga hadlo gudniinkii ama laga hadlo reproductive healthka habdhiska taranka marka laga hadlo in ay abuurto maxayde dood in uu maxayde qofku isweydiiyo maxaa arrinkani bulshada muhiim u leeyahay maxaa arrinka loo soo hadal qaadaa maxaa hadalhayntu badan tahay berigii hore waxay dhici jirtay inaan lagaba hadalba haddase waa waa arrin laga hadlo oo laga doodo laakiinse weli aanu qaranku ka lahayn siyaasad cad oo maxay ahaydee waddanka meel ku hagta taasina waxay muhiim noqonaysaa haddii marka siyaasad cad la helo waxay noqonaysaa in ururada bulshada dadweynaha iyo cid kasta oo danaysa arrimahaasi inay siyaasadda raacaan oo qaranka lagu hago Een, xeerarkuna waxay waxay su- waxay waxay dhiirigelinayaan in ciddii siyaasadda qaranka loo dhigay ku xadgudubta in wixii xeerqaabeeda ama maxay ahayd wixii banishmenta la meel mariyo oo dhinaca legalkana ay maxay ahayd ka xoogaysato oo wacyigelinta iyadoo bulshadana socoto aadbaad mahadsantahay amuun baan ku noqon doonaa kahor intaanan doctor cabdiraxmaan iyo cabdiraxmaan ba gudbin Een, amuun waxaa laleeyahay alaaba gudniinka de muddo badan buu soo socday waa laga hadlaa waa laga cabanayaa dee dhalinyaro ahaan mashaakil inuu ku keenayo waa laga hadlaa hase yeeshee waxaa laleeyahay cidda samaysa un waa haweenkii haweenkun baa lagu sameeyaa haweenkun baana sameeyaa maanay mas-uuliyad iyo culays isla haweenkun ka bilaabanto ku dhammaata ahayn horta cabdixakiino waa runtaayo inta badan waxa lagu dhaleecaya in dumarku ay sameeyaan ay dumarkuna ku dhammaato laakiin su-aasha meesha taale waxa weeye dumarkii yay u samaynayaan waayo hooyadii maanta hadday samayn iska dayn kari lahaa. inka waayo waxaa la kulmaa dumar badan oo meelaha jooga waxay ka odhanayaan waan iska dayn lahaa laakiin inantaydii ma la hubaa in hadhow la guursanayo waayo waxaa loo samaynayaa waa nin inanteedii hadhow in la guursado marka hooyo walbo ma doonayso inanteedu inay ceeb la kulanto waanay dareensan tahay dhibaatadii boqolkiiba boqol way ku- waxay ka odhanaysaa dhibaatadaas ay kasoo gaadhay saasay ku dhacday laakiin waxaan waa dhaqan waana in laasim inaan inanteeda ku sameeyo waayo inanteeda hadhow bay ku gurbeelaysaa hadhow baa la caayaya inanteeda waxay dhahdaan yani kelmado badan oo isticmaalaan baa jira hooyooyinkaasi marka waxay ka odhanayaan inanteedii maaha sidii la yaqaani marka waxa horta ta kale labaadna waxay keeni karta cilmi la-aan marka laga tago daa taa ay dumarku hu- een, ragga ugu maxaa la yidhahdaa ugu samaynayaan cilmi la-aanta ay dumarku inta badan yidhaahdaan inanteedii haddaan la xalaaleyn waxba ma qali karto weel ma taabsan karto nijaas bay u haystaan marka waxa cilmi la-aan iyo dhaqan soo in ugu adag aad iyo aad loogu adag oon laga bixi karin oo ragga darteed loogu sameynayo labadaa qodob baan kusoo koobi lahaa waaye een, cabdiraxmaan baa ludhiibaya de idinkii baa waxaa laleeyahay raggii baa ka dhigaya een, ee, shardi ka dhigaya islamarkaana muhiimad u arka inay ka wanaagsan tahay gabadha een, ee, lagu sameeyo gudniinku gabadhii kale oo ay ka badbaado badan tahay maana raggina qayb ka hayn horta runtii ee, marka waxaan wax soo jireena ay ahaayeen ragguna ay aaminsanaayeen gabadha aan la gudin inaanay ee, aan la guursan karin oo gabadha gudanuun la guursan karayo de waxaan odhanayaa raggiiba aada xoog oo dee awood isticmaalayo jecel inay dumarka la guda guursadaan laakiin cawaaqibkiisa iyo dhibtiisa ma oga iyagu keliya waxay ku kalsoon yihiinuun gabadhaa la guday waa gabadh ilaa shan sidaa awgeedna waa inaynu guursanaa waa kalsooni marka ay ka qabaan gabadha gudan oo aanay ka qabin tan aan la gudnayn dhiirigelintii baana qayb ka hayn maadaama iyagisay dee runtii way dhiirigelinaysaa markaad dhinac ka eegto laakiin dee cawaaqibkeedii dhibkeedii ma oga haddaan usoo gudbo doctor cabdiraxmaan doctor de waa jirtaa gudninkii waa la samaynayaa de raggiina waa taa la tilmaamaya iyagiina de iyagii baa qeyb ka ah oo islamarkaana dee ay aaminsanba gabadhaasi inay wanaagsan tahay oo ay gabadhii kale ka duwan tahay dabcan de haweenkiina iyagii baa samaynaya muxuu saameyn caafimaad uu ku yeelanaya amaba uu ku leeyahay haweenka lagu sameeyo alaaba gudninkaasi بسم الله الرحمن الرحيم runtii een, haweenku inta badan waxa weeyaan waa bulshada ugu badan iyaga iyo caruurtu ee ku xidhan een, goobaha caafimaadka markaad eegto gudninka fircoonigii waxa uu sababaa een, waxyaabo kala duwan marka laba qaybood baan inta badan sababaha u qaybinaa qayb waa qayb soo degdegta baynu leenahay qaybna waa qayb inta badan dib u dhacdo nolosha gabadheeda haysata ilaa iyo intay ka geeriyoonayso marka qaybaha hore ee aadka inta badan loo dareemo waxaa ka mid ah gudninka fircooniga marka la sameynaya waa xanuun maadaama lagu sameynayo eh, dawooyin aan qofkan la siinayn aan la suuxinayn xanuun badan bay gabadhaasi dareemaysaa xanuunka waxaynu ku qiyaasanaa inta badan laba dhalta ilaa toban dhalta inta udhexaysa ayay gabadhu dareentaa waa xanuun aada u weyn runtii markaad eegto waxaa kaloo inta badan ay leeyihiin dhiig bax fara badan baa runtii ka imaada dhiig baxaasi marka hadhowtole wuxuu ku sameeyaa gabadha inay shoog u geliyo oo garaaca wadnaheeda ama maskaxdeeda oo kale ay isbedesho wuxuu ku sameeyaa inta badan meeshaasi hore uma bogsato deeta caabuq ama infection baa imaada waxaa iman kara runtii oo een, een, een, cabsi fara badan inanta yar marka la gudo ee xanuunka ay dareento habeenkii oo kale inay soo boodo iyadoo tusaale ahaan oo kale riyo xun oo kale ku riyoonaysa oo maskaxiyin buu xataa saameyn ku leeyahay inahaasi waa inaha inta badan soo degdegay inta badan aynu aragno mustaqbalka dambe hooyadaasi markay hooyo noqoto saameynta ugu xun uu ku yeesha inta badan waxa weeyaan een, maadaama xubintii taranka gabadha la dhaawacay een, xilliyada arooska oo kale waxay kala kulantaa in nabarkii haddana dib caabuq dambe u qaado ama infection dambe u qaado xilliga uurka oo kale waxaynu naqaanaa inta badan way ku xanuunsadaan intooda badan caadadoo kale inta badan way dhibtaa waxaa kaloo inta badan aynu ku naqaanaa foosha aada u raagta marka fooshan raagaysaana dabcan waxay ka qayb qaadataa dhimashada hooyada soomaalidana inta badan waxaa la yidhaahaa dhimashada hooyada waxaa lagu qiyaasaa boqolkii kun ee haweene uur laba dad gaadhaya kun iyo afar iyo afartan ilaa iyo kun iyo siddeetan qof oo hooyo uur leh ayaa u dhimata arrimo la xidhiidha eh, dhimashada hooyada marka waa cawaaqib weyn buu ka yahay f g m ku ama female genital mutilationku uu ka qayb qaataa dhimashada hooyaduna inay korodho marka inahaasa ugu muhiimsan runtii way aad baad mahadsan tahay maxamed mahad dhamac baan dhiibayaa Een, dhamac de wacyigelintii baa la sameynayaa waad wadaan idinkii ururadii kalaa wada kandhalight baa wada dabcan waa wax socda imankana de muddadan maalmahan lix iyo tobanka cishaa la wadaayo de adduunka oo dhan baa laga wadaa halkan oo keliyata maaha weli waa taagan yahay een, eh, gudniinkii iyo weliba tacdiyada haweenku maxaa wacyigelintii iyo lahadalkii bulshadu ay weli ugu xoog badan tahay islamarkaana ay usii taagan tahay dhaqankii qarni ka qarni la aaminsanaa islamarkaana aan de waxba ka jirno alaaba la tilmaamay inaanu dee caafimaad ahaan ee nolol ahaan waxba kusan lahayn maxay wacyigelintii u shaqeyn lahaada wixii weli usii taagan yahay Een, waxaan kusoo koobi lahaa saddex qodob een, aqoon aqoonta bulshada soomaalida oo mid aada u liidata marka laga hadlayo arrimaha arrimaha tacdiyada ka dhanka ah lamaanaha ama hadday noqoto habdhiska taranka arrimaha caafimaadka marka laga hadlayo een, qaybta habdhiska ee reproductive healthka kaasoo aada u liidato iyo soomaalida oo maxaa haydeeyeen arrimahaasi aan inta badan bulshada qaybaheeda kala duwan aanay arrimaha ka doodin ee ay iska dafiraan oo yidhaahdaan ishuigaasi waa ishuu gaara een, haweenka ama ciddaasu gaaru yahay oo aan inta badan eh, arrimaha laga wada hadal iyo waxaa kaloo een, arrimaha een, een, ay usii shaqayn lahaday wacyigelintu een, siyaasiyiinta iyo maxay ahayd iyo iyo dadka haldoorka ee culimmada oon arrimahaasi ka hadal oo ka gaabsaday haddaad eegto maxay ahayd een- een arrimaha ka dhanka tacdiyada ka dhanka lamaanaha waxaa ka hadloon ururada bulshada iyo hay-adaha caalamiga iyo dhowr iyo wasaaradaha een, dowladda oo weliba aan political figresku aanay ka hadale shaqaale hoosaadku ay ka hadlaan unbaa ka hadla marka qaybaha kala duwan oo dhan oo eh, aan arrinkii ka hadlayn manaa dadkii waaweynaa caankaa kama hadlayaan ee bulshada ka maqlaysa ha sidoo kalena maxay ahaydeen saxaafadda laftarkeedu ayaa maxay ahaydee aqoonta ay u leeyihiin arrimahaasi ay tahay mid aada u hooseysa inkastoo dhowaanaha bilaabeen barnaamijyo ay maxay ahaydee markii ay wacyigelin badani gaadhay Een, laga yaabo barnaamijka inay sii daayaan laakiin barnaamijyo ay saxaafaddu iskeedu leedahay ayaa oo ay maxay ahaydee arrimaha kaga hadlayso waa qaar kooban kuwa la kuwa la naawilayo inay bataanna waa kuwa oo ay saxaafaddu u sheegaan arrin waa arrin bulsho waa wax bulshada dhex yaala waa dhib dhex taala bulshada in ay b- maxay ahaydee saxaafadduna dhibtaa bulshada dhex taala ay maxay ahaydee bulshada kale inteeda kale usoo gudbin lahayd inta ay saxaafadda soomaalidu usoo gudbinayso dhinaca siyaasadda waayo arrinka quraatin ka wada dheregsanaya waa siyaasadda waa waayo dagaal hadduu meel ka dhaco ama urur maxay ahaydeen garabyadiisu is haystaan waa waxa quraate ee marka qofka lagu dhahdo saxaafaddu maxay ka warantaa uu qofku maxay ahaydee soo hadal qabsan karo waad maasanta gabagabada waxaan dhiibayaa amuun amun wacyigelintii waa socotaa haweenkii weli waa samaynayaan dadkii weli waa aaminsan yihiin walow dee heerkiisa hoos baa u dhacee weli wixii waa taagan yahay haweenkiina waa lagu samaynayaa mashaakilaadka dhakhtarku sheegana dee wax taagan wayaan oo noloshii gabadha lagu sameeyo wehella ah ujeedada loo sameeyo hadday noqoto in raggii dee lagu raaligelinayo gabadha mustaqbalkeedii lagu eegayo hadday noqoto in aanan dadki waxba garanaynin ma laga gaadhaa oo ujeedadaasi ah in gabadhii lagu ilaaliyey oo gabadhii guurkeedii iyo mustaqbalkeedii qoys ahaaneed lagu dhisayo wax la gaadhay yoolkaasi oo de lagu faa'iido ma tahay mise wax weli la baalmarsan yahay runtii horta sidaynu soo sheegnay dumarku waa runa waxay u sameynayeen sidii dumarka ay ragga ugu hesho hooyadu ay inanteedii guur ugu hesho dabcan ilaa stiil way fahansan yihiin dadkiina in guurkan uu guur soconaya yahay haddii inantii la gudo taasina way jirtaayo weli dadkeena dee waxsaynu ognahay number of lit dadka aan cilmiga lahayn aad buu u badan yahay welina waxay aaminsan yihiin dadkii inuu waxani wax muhiima yahay markaa ragga qaarkood miyada waxaad arkaysaa inantii way ku dhagan yihiin welina inantii la gudo laasim la gudo markaa rag iyo dumar waxaa leeyahay horta mashaakilka ugu weyn waxa weeye dadkiina aqoon la-aan haysato especially aqoontu way kala duwanta dadkeenu waxay aad iyo aad ugu dhagan nugul yihiin diinta qaybta diinta markaa waxaan leeyahay horta mashaakilka ugu weyn waxa weeye siduu dhamac soo sheegayba in ay meeshii ka maqan tahay sheekhyadii wacyigelintoodii aanay xitaa wasaaraddii caalamdiintii awqaaftuna aanay warcad ka keenin stiil waxa la sameynaya sunni baa waxay yidhahdeen laakiin sunnigii ilaa heer ku yahay inaanay dadkii u caddayn waayo mashaakilka ugu badan waxaa iga hela markaan miiga u baxoo kale in sheekhyadii ay la soo hor istaagaan gudniinka fircooniga dhe laakiin gudniin ha odhan waa la wada joojinaya markaa sheekhyadii oo dhan oo stiil weli sheekhyada qaarkood miiga jooga oo weli ku dhegsan maxaa la dhahdaa cilmigii conceptkii aan haysan laakiin wixii uu arkay inuu wax faa'iido yahay iyo talabaad oo ah xeer xeer ciqaabeed cad aanu jirin oo xeer ciqaabeedkan offensive billka sexual offensive billka in la iyo f g m policygan iyo xeerarkan oo dhan in la abruuf gareeyo si wixii qofkii wax sameeyey loo ciqaabi karo markaan waxaan kusoo koobayaa aqoon la-aan weliba qaybta diinta dadku aada ugu yar iyo in xeer ciqaabeedka loo baahan yahay
kuwaasi waxay ahaayeen amuun aadan ismaaciil maxamed mahad dhamac cabdiraxmaan maxamed iimaan iyo doctor cabdiraxmaan maxamed cismaan oo ka qayb galay doodda barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan magaalada hargeysa uu kusoo diyaariyey wariyaha v o e cabdixakiin maxamuud shiir waxalkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o e haatanna dhinacii ciyaara haddaan jilleecno wararkii ugu dambeeyey waxay noo hayeen jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horayno horyaalka ingiriiska kulamo xiise badan ayaa maanta dhici doona naadiga watford ayaa la ciyaari doonta naadiga everton waana kulanka ugu soo horreeya goordhow dhici doona halka kulanka kale ee ku xiga uu yahay kulanka arsenal ay gegadeeda ku martigelin doonto naadiga stark city a f c barnmouth ayaa u socdaali doonta naadiga barnley halka hol cityna ay martigelin doonta naadiga crystal palace swansea city iyo sunderland ayaa dheeli doona kulanka ugu dambeeya ee horyaalka dalka ingiriiska maanta dhici doona waxa uu yahay kulan xiise badan oo kooxda difaacanaysa horyaalka leicester city ay gegadeeda ku martigelin doonto naadiga manchester city ee horyaalka sanadkan dhamaca uga jira sidoo kale dhinaca dalka talyaaniga kulamo ayaa maanta dhici doona waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan naadiga lazio ayaa waxaay u socdaali doontaa naadiga zambadoria halka crotonana ay la dheli doonto naadiga baskra dhinaca iyo spain waxaa maanta dheli doonaa oo kulamada ugu soo horeeya ah kulanka ugu soo horeeya naadiga barcelona ayaa waxa ay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee asasuna barcelona waxaa ka maqanaan doona ciyaaryahankooda naymar oo shan calaamadaha huridka hore u qaatay taasoo sababtay inuu ka maqnaado kulanka asasuna waxaa laga yaabaa in beddelkiisa uu ku soo sabto afka hore macalin luis enrique inuu soo sabo ciyaaryahan arda turan oo ay markaasina weelin doonaan lionel messi iyo suarez sidoo kale shalay ay kulan dhacay malaga iyo granada gooli gool ay ku kala baxeen kulamada kale maanta dhexi doona real sociedad waxay la ciyaari doonta naadiga valencia las palmas iyo laganes ayaa dheli doona naadiga horyaalka hogaaminaysa real madrid waxay gagadeeda ku martigelin doontaa naadiga deportivo la caronya dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaasay noo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha laantaafka soomaaliga ee v o ayaad nagala socoteen haatanna haddaan dhinacii heesaha jaleecno heesta ay ku luuqayso fanaanadda maryan mursal indhacaashaq ayaan isku soo dhoweynana
xayadara ow xayadara inagon aroosin inagon aroosinoo nilkala ama u kala afar jiri kibaani sarkoonayey axdigaan lahayn may laawiney oogada sari ha uurkiyo wadaa ku abuuranye ku abuuranye waxayan dara waxayan dara inagon aroosin inagon aroosinoo nilkala ama u kala waxayan dara waxayan dara inagon aroosin inagon aroosinoo nilkala ama u kala anfacmaan cuno wana heesaasi indhaca sheekh marin mursale ciise ayaa ku luuqeynaysa waxayna gunaandu ahayd idaacaddii duurnimo halkan si wada jireen kala socodsiinayeen ismaaciil xuseen farjar iyo nuga jamaal axmed cusmaan dhammaantood isku duuban dhegeystayaal tan iyo afarta galabnimo waxaan idiga tegaynaa sidaas maqal dambe xiise leh nabadgelyo
ku abuuranye ku abuuranye waxayan dara waxayan dara inagon aroosin inagon aroosinoo nilkala ama u kala waxayan dara waxayan dara